kulan wacan oo wanaagsan dhagaystayaal kusoo dhowaada dooda ee waxaana toddobaadkan doodeena aynu ku eegaynaa xorriyadda iyo midnimada soomaaliya waxaa dalka soomaali ka dhacay munaasabado ku aadan xuska sanad guuradii konton iyo toddobaad ee kasoo wareegatay xorriyadda iyo midnimada soomaali ee lix iyo labaatanka juun iyo kowda luulyo kun sagaal boqol lixdankii haddaba doodu waxaa marti igu ah islamarkaadna igala qaybgalaya maxamed aadan taxis oo ah tababare saxaafadeed islamarkaadna ka shaqeeya horumarinta bulshada iyo isaaq aadan khayraad oo bare oo waxna ka falanqeeya arrimaha siyaasadda su-aasha ugu horeysa doodana waxay tahay taariikhda iyo qiimaha ay leeyihiin maalmahaasi maxaase laga bartay waxaana ugu horeyn siinayaa maxamed aadan taxis
mahadsanid shukri bidaan runahaantii markii laga hadlaayo taariikh markii taariikh aynu ka hadlayno taariikh horta waxyaalaha qofka biniaadamka saameyn iyo raadii ku yeelanayso wey taariikhdii hore markii in yareen ka soo xusno xurnimadii kun sagaal boqol lixdameeyadii waagii gumaysigii farq weyn baa u dhexeeya gumaysigii markaa ku jirtid kolley waxaan ku tilmaami karnaa wax maarka qofka biniaadamka inuusan xur ahayn laakiin qofka markuu ku jiro madax bannaani markuu qaato faa'iidadeeda iyo barwaaqadeeda waxaas inuu dhuuqaayo marka run ahaantii taarikhda markaan dib aan ugu laabano run ahaantii aad i aad baan u jeclaan lahaa maanta inaan u mahad celiyo halgamayaashii gaar ahaan eswayel eswayelkiil waddanka uma soo halgameyn dad badan waddanka usoo halgameen run ahaantii maanta waa aad bay aad baan u jeclaan laha inaan magacooda halkaan aan ku xuso laakiin waxaan leeyahay taariikhda waa shay laga maarmaan u ah ee bani aadamka aanan marna ka maarmi karin xorriyad waa shii qaali ah ayaan leeyahay waxyaalaha laga baran karo waxaa ka mid ah tusaale markaa ku jirtid gumaysi iyo marka adiga xor tahay farq weyn baa u dhexeeya farq weyn baa u dhexeeya mar walba waxaa wanaagsan marka adiga madax bannaan a haysatid oo marka adiga xorriyad a haysatid ayaa ka wanaagsan isla su-aashan isaaq aadan aan siiyo markii aan guda gala su'aalo taariikhda iyo qiimaha ay leedahay maxaa laga baran karaa markay jawaabtaanagada horta meelku barada kore walaau sheegi dheera alxorriya waa mayba waa kelimad eed qiimo weyn leewaay kelimadaasna maybaa korjeeda waa leeraw istimaa korjeeda waa leeraw isticmaara korid gumaysa korjeeda waa mayba iskeenidaska ay een markii su'aalaha nagada walaal macnaha meelku baraday ha mayba een markii dheedi mayba meelku barada koreha wala een gumaysigaas iyo taariikhda qiimaha ila meelku barada koreha walyaaba idin meelku barmay kumadaha markii gumaysigii la hamoodi horta mayna gumaysideeya talyaani mayna gumaysideeya mayna gumaysidaayha kun sagaal boqol afartii kowti ilaa kun sagaal boqol afar sagaal kana gumaysidaay een isticmaarkii oo talyaaniga walyaabo oo laku faa'idi lahubilaw gigimlahay oonayow een awaanka soomaaliyeed cabdullaahi suldaan timcadde usulahay kan saar kan siib usulahay waa maylan jeedaya waa anti ummaddo soomaaliyeed ku noolato xornimo oonayow meel kasiya ka maro korto oo soomaali weyn layska hado kaankaankaankaelingarn iyo faa'iidahayti kudib markii saaluweel maybaa laku faa'iidayha ee maybaa dhasayha dowla waaxida ama hal dowl baselsi oo lika magacow jamhuuriyadda soomaaliya federaaliya oonayow madaxa linku nagadi aadan cabdulla usmaan cadede iyo ra-isul wasaarihii cabdirashiid cali sharmaake markii haayaan kudib mayba waddan mayba galayha waleeraw xaalatul fawda ama jahwarara gali maybaa dalkal wareegayha taliyihii madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed siyaad bare ilahay naariisa iyo xukunka la wareegay marku mayba ad kumid taa walaaylku dhaxli oo laku bardi taariikhdii iyo qiimaha ay leedahay kooti luulio hadafkii laga lahaana ee xorriyaddan iyo midnimada ma la gaaray waxaa mar kale siinaya maxamed aadan taxis mahadsanid shukri bidhaan hadafkii laga lahaa ma la gaaray anu waxaan dhihi karaa ahdaaftii laga lahaa waa la gaaray waa la gaaray taasna waxaan dhihi karaa maadaama waa la gaaray laakiin laakiin gunti laga lahaa lagama gaarin tusaale geedaa la beeray geedkii la beeray xilliga merihii laga goran lahaa geedka waa la beer wakhtiga lagu bixiyey xilliga merihii laga goran lahaa ayadoo la taagan yahay ayaa maca daalika waxaa dhacday waa waddankasaa la socotid sidaad walaalkii uu sheegay isaaq khayraad jahwareer ayaa galay laakiin ahdaafta boqolkiiba toddobaatan waa la gaaray haye isaaq aadan su-aashan maclinka uu bixiyey aniga waan may baaha khilaafsana ahdaabtii lakulahay isticmaarkii intii xornimo istiqlaal qaadada may jirin waayo boqolkiiba macalinka may bacbarayha intii ata boqol todobaatan ana may bacbarayha boqolkiiba intii ata soddon waayo mayba tusaale kiin wafan example markaan qaadada gumaysigii geekii mayba hayha een gumaysi oo hubgudeedu hay hata may mar isbedelay on may dheega jirnay holeeraw een doorshadid bana dooku dheegnay hatana may bua may la isbedelay walaagay een gumaysidid waayo aan gumaysi horta mayn qeybiyay saddex qeybadan qeybiya gumaysi maskaxdeed gumaysi oo adakii muuqdo ilaaba muuqda iyo gumaysi oonayagsuuna dhinac oo lakoo weeraro warbaahintaada weli waxaan ku guda jirnaa doodii ee barnaamijka wadaag ee ma jiraan caqabado hortaagan in hadafkaasi la gaaro ee waxaan siinayaa ee saaq aadan khayraad haa caqabada horteega mayba kumadeeha een dowladaha oo una een daris wadaagan ah iyo kuwa ku ah una may wadamo caalamka mayba ku dhegensadaanaha may leeha wadan wadanku goo ma dhegn laakiin wadankan adiib ogdo may ku jira hati hoob soomaaliya lixmada weyne kaways waa waa- mayba waa one country waay waxla wadan waay ma jara mada- oo magaalo oo ma- wadan oo le antaakan madaxweyne geeka la eraaw ma jira hatuhu adiiba example koonfur galbeed walaas dhan oo ool hatina mayba horteegana weli mayba horteegana shishiya geekana gumaysidaaya walaama mayba ku dambooye ee ku dambooye waa wadan la qeybiyaw kabatuulada la siiyaw dibna leensuubiyaw waleeraw xuduud mayba aha walaasay ma mayba aha caqabadaas horteegan dad qaar bayban ismalayaana dulid oo nayaw goon isku taaga sida oo nayaw een een somalilan jabuuti oo kale een mayba aha horteegan markun walaas dhan mayba aha intaasi mayba aha walaas caqabada iyo horteegan een shugri badhan ee maxame aadan ee su-aasha kale ugu dambeyn haddaa u gudubno rajada laga qabo in la gaaro hadafkaas intee la egtahay Ee, shukri waa mahadsan tahay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa walaalkayga ee dood igula jiro ee isaa khayraad horta markaynu ka hadlayno ee, rajo rajo qofku maruu binaadamka rajadiisa ma xuma rajo marub dhinac wanaagsan waxa laga fiiriya xumaanta lagama fiiriyo anigu waxaan intaasna waxaan usoo kokoobaan leeyahay taariikhda maxaa laga baran karaa rajada maxaa la- rajada laga qabo maxay tahay ahda maxaa laga waxaas oo dhan markii laisku soo duuduubo aan waxaan ka fiirshay dhinac wanaagga dhinac wanaaggaasaan ka fiirshay ee weyn waana la gaari doonaa saan rajaynaayo rajada laga leeyahay waa rajo aad iyo aad u wanaagsan waddankii tan iyo burbur markuu ku jiray iyo maanta heerkuu maraayo aad iyo aad bay u kala duwan yihiin markaan saan rajaynaayo rajada inay fiicnaan doonto inay ka duwanaan doonto midaan maanta haysano ayaan rajayn doona hadduu ilaah yidhaahdo rajo la qabo mayba nagadaas aha waa anti horta ana fikriday mayba aaminsanaa anti soomaali oo dhan midowta een walaan dheeraw madaxweyne gobol gobolka baha limidow kudib soomaali hal wadan nagata kudib walaas markaasi la deerko ilata guud ahaan waxaa halkan kusoo gabagabaynayaa doodii aynu ku eegeynay xorriyadda iyo midnimada soomaali ee lix iyo labaatanka juun iyo kowda luuliyo waxaana doodda igala qayb galayay maxamed aadan taxis oo ah tababare saxaafadeed islamarkaadna ka shaqeeya horumarinta bulshada iyo isaaq aadan khayraad oo ah bare islamarkaadna falanqeeya arrimaha siyaasadda inta doodda la mid ah aynu dib ugu kulmayno waxaa idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo